munaawalo taas baa la yidhaha ama suuradan aan hayna waa ijaazadii caadiga ahayd inuu kitaabkii ama maxsuusa kitaab la arkayaa noqdo mushakhasa oo kan la ishaarayo ama kitaab la magacaabay haba noqdee dee meeshii qaadasho iyo isudhiibid iyo waxaasi ma jiraane waa ijaazo uun bal marka cibaaradii haddaba ibnu salaax waxay ahayd noocasan ee markay ijaazadu wixii laysu ijaazaynayay mucayan uu yahay ciddii loo ijaazaynaysayna ay mucayan tahay ijaazada qaybaheedan imaka inoo socda ee inoo bilaabmay nooca ugu sarreeyo weeye kol haddii aanay munaawala la soconoo nooca dambe aanu ahaynba saa daraaddeed lafdiga munaawala way inoo iman doontaa iyo wuxuu yahay oo halkan imaka waa ijaazo caadiga une munaawalada inoo dambaysa maaha tani ee waa kole waa cibaaraadka ikhtisaaraadka uu laba yimi un wahiya almunaawala fahaadii haddaba tani jaa-izatun mid bannaan weeye cinda aljamaahiiri jamaahiir alculamaa oo ijaazada caynkan in wax lagu wariya laguna taxamula way bannaan tahay ansaxaysaa dee barhkoodna waa kuwa ijmaaca soo naqliyay walow culimmadu ay ku diideen jamaahiirta agtooda xataa daahiriya nimankii daahiriyadaha agtoodana tani jaa-is bay kubatay kol haddii waxan ishkaal ma laha ruuxii waa ruux mucayana wixii lasoo ijaazaynayana waa shay mucayana marka ina ishkaal kuma sugno ishkaalaadka inoo dambeeye ama jahaalo kaba imanaya ama cumuum kaba imanaya taasi waxa weeye markaa tani way ansaxaysaa waa shay jaa-isa laakiin khaalafuu daahiriya sixadeeda meesha ha ku tageen khaalafuu waxay culimada kale kuba khilaafeen fil camali bihaa camalfalka iyada lagu camalfalayo oo waxay leeyihiin waxuu ku warinayaa riwaaye ahaan ee laakiin laguma camalfalayo lianna fii macna almursali cindahum iyaga agtooda xadiidkii mursalka ahaayoo kale weeye id lam yatasil isamaacu kol haddaan samaac meeshii aanu xidhiidhin oonu samaac ugu xidhiidhin ruuxa oy tahay ikhbaarkan guuduun ama idankan si mursalkoo kale weeyo wax mursalka iyo xadiidka daciifkaaba waa la warin jiro riwaayadiisu way iska ansaxaysay laakiin camalfalkiisii dee waa meesha laguma camalfalahayn oo lama xujaysanayn marka tanna waa taasoo kale ayay yidhaaheen walow halkan ay culimmadu yidhaahaan qowl baatilown qowlkooda ay kuba tiriyeenoo ijaazada dee iyo mursalkii inna isku mid maaha mursalkii itisaal la-aan baa meeshii jirtay ciddan soo naqlinaysa ee warinaysa markaasi aan laynooba sheegina dee garasho la-aan aan la garanayn baa meeshii jirtay saa daraaddeed baan looguba kalsoonayn halkan itisaalkii wax dhaawacayaa ma jiraan oo arrintii itisaalkii waa jiraan ciddii dee soo naqlinaysana waa ciddan laba garanayo ijaasaha kuba naqlisoo samaaciyaanu jirinbe waa cid la garanayo markaa suuradan iyo suuradaasi wax laysaga qiyaas qaataa ma isku mida ma aha bal taasi waa nooca koowaad ijaazatun limucayanin fii kayri mucayan nooc labaad ama tii raqamkii labaad waa ijaaso wax mucayana la ijaazaynayo fii kayri mucayanin oo ama limucayanin cid mucayana wax loo ijaazaynayo oo fii kayri mucayanin waxaan mucayan ahayna loo ijaazayn bal halkana waa mujaasulahogii waa ruux markaa mucayana ciddii wax loo ijaazaynaya laakiin mujaazubihigii ayaan mucayan ahayn oo waa wax dee bal markaas adugu iska mud ama cumuum uu kuba sugan yahay ama dee adugu tacmiim dhaweyn oo saas oo kale oon ahayn kutub gaar ahaaneed oo la magacaabay aan ahayn taasna waa suurada labaad mithla an yaquula inuu yidhaahdo mujiiski ajastu laka waxaan kuu ijaazeeyey an tarwiya inaad wariso canii aniga maa arwiih eeg waa ruuxio mujaasulahogii waa ruux mucayano waa kan uu la hadlayay hebelow waxaan kuu ijaazeeyey uu leeyahay ama hebel waxaan u ijaazeeyey yaanu laba jooginba inaad iga wariso ayuu ihi maa arwiih waxaan wariyo oo dhan ow amase maasaxa cindaka wixii agtaada ku sugnaada ee min masnuucaati wa musanafaati wixii anigu aan maqlay een riwaayo u lahaa iyo wixii anigu aan alifayba oo wixii bal markaa laysu ijaazaynayay wax mucayana maaha hadduu yidhaah wixii aan riwaayo u leeyaho o dhan ama agtaada ku sugnaaday inuu masmuucaadkaygii aan maqlay uu yahay dee wixii ma tirsana waxaa dhici karta waxaad u badan inuu noqdo bal markaa oo ishkaalkiisa dabdintiisaba kolley ishkaal kaba yimaado markaa mujaasulahugii ayamee mujaasubihigii baan mucayan ahayn kaasna waa nooc labaad wahaadi kana nooca sidanana hode way isticmaaleenba waana waxyaale ay wax badan kuga wariyaan mima yujawisuhu wuxuu kaba mid yahay isaguna waxay banaynayaan mima yujawisuhu waxay banaynayaan aljumhuuru jumhuuri aydan riwaayatan wa camalan hadday tahay waxwarin iyo hadday camal tahay camalka waxaa loo wadaa xadiidkii aanad maqlin de inaga axaadiisan aan arkaynaba inta badan riwaayo umaba lihin waa wajaado waa taa camalfalkeenu laazim inuu inaguba yahay kol hadday sugnaato marka wixii dee aada ijaaso kuba warisay mid waa warintii camalkana wuxuu deelaya waa taa daahiriyaba camal la-aan uu meeshii kaba soo naqliyo kaa laguma camalfalayo uu yidhi waxa weeyaan wixii kol haddii uu isagii fii nafsihi wax sugan uu yahay dariiqad adigu ku warinaysaaba dariiqa ijaasada ha noqdee camalkiisina dee waa kugu waajiboo noqonba xaggii kalena waa waxaad ku warinayso riwaayadu maaha un inaad tidhaah dee xadiidkaa rasuulkaa yidhi taasi dee maaha riwaayo imakata loo jeedo waa xadiidkumaad sheegtee riwaayada waxa weeye meelahan waa adoo yidhi dee waa sanadkaagii taxa oo dee can fulaan can fulaan can fulaan can fulaan adoo sheekhaa ka bilaabaya taas bay riwaayadii noqonaysaa haddaba riwaayo ahaanna waa saxiix cinda aljumhuur camalkiisna dee iyadu waaba halkii waa imanayaabaan taasna waa tii labaad marka tii saddexaad ee waa imaka halkan alijaazatu ijaazadii ligayri mucayanin cid aan mucayan ahayn wax loo ijaazaynayay waa imakani waa mujaasulowgii ayaa un mucayan ahayn ciddii wax laysu ijaazan loo ijaazaynayay misla an yaquula inuu idhaa weeye ajaztu lilmuslimiina muslimiintii waan u ijaaseeyey taasoo odhanaya aw lilmawjuudiina waa usii yar koobay kani waa intii maanta joogtay ee mawjuudiinta ahayd ee muslimiintahayd baan u ijaaseeyey aw amase uu yidhaaho si ibnu mandah yidhi ajaztu liman qaala laa ilaaha ila allah ciddii muwaxid oo dhanba anigu kutubtayda ama dee riwaayaadkayga waan u ijaaseeyey taas buu idhi wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa alijaazata alcaamata ijaazad guu caam ahaaneed baa lagu magacaabaa ijaaza khaasa maaha ee waa alijaaza alcaama min alijaaza alkhaasa weeyaan waqad ictabaraatanna waxaa ictibaariyey daa'ifatun min alxufaadi waalculamaa daa'ifo xufaadda iyo culimadaba kaba mida ayaa tan adugu waxa weeye ictibaariyo sa ujeedadu tajwiisiyo ama iyagu hadalkani kaba dhaco saa wax ku ijaaseeyey ama ku tegayba sixadeeda fa minman jawasa tan caamka ah ima ijaasadan caamkaa cidda banaysay waxaa kaba mid ahaa alkhadiib albaqdaadiyu wa naqalaha waxaanu kasoo naqliyey can shaykhihi alqaadi abiayib adabari imaamka macruufka ee shahiirka ee boqol dhaafay ee waxa weeyaan isagoo caqligiis iyo wax kasta iyo ay tahay oo sidiisi uun fatwadiisii iyo culimada fuqahada la joogooda ama la fatwoontoodiiyo wixii aanay isbedelin daahir bal markaa ibnu cabdillaahi ibnu daahir abiayib adabari oo sheekhiisii ayuu kaba soo naqliyay wa naqalaha abuubakrin alxaasimiyu ijaasadan caamkaa sixadeeda ama ictibaarteedana abuubakr alxaasimi waa imaamkii alictibaar fi naasikh waalmansukh min alaathaar iyo kutubtii kale lamidka ayd lahaabe isaguna waa soo naqliyo can sheekhihi sheekhiisii abilcalaa alhamadaniyi abilcalaa alhamadaniyi alxaafidi isaguna xaafidka ahaa waxaa la yidhaha ninkan abulcalaa xasan ibnu axmed ibn alxasan ibnu axmed waa nin xaafido oo muqri oo caabid oo caalima ayuu ahaa marka waxaana ii taalla halkan kollay nusqooyinka inta arkayna way taalayba alhamdaniyi waxaana iska jirta laba meelood oo kutubumu'talif walmukhtalif ay kala saaraan oo dee xataa dee ibnu salaax iyo ha kuwa adigu bal markaas ee kutubta ronroon ee mu'talifkii mukhtalifkana ay kala saaraan oo ah alhamdaan iyo hamadaan oo culimada qaar waxaad arkaysaa iyadoy nisbadoodu tahay ama loo nisbeeyo tan oo alhamdaaniyi kuwana alhamadaniyo iyada daashii dhibicda lahayd ay tahay miimkuna uu fadxisan yahay marka hamdaanna waa qabiilo aada u badnayd oo yeman degi jirtay waqtigii rasuulkana salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aakhirkiisii islaamto markii xataa islaamkeedu u yimid si axaadiisa qaar kuba timi rasuulku cali baa markaa joogay oo halkaasoo way islaameenoo markuu usoo qoray ayuu abuu sujuud shukri tukaday hamdaan marka raggii hore saxaabada hadday wax kaga midhar kaga jiray ama taabiciintii atbaacu taabiciintii ilaa qarnigii saddexaad aada bay u badnaayeen oo nisbadaasi waa waa nisbe aada u badan oo khaasatan waqtiyadaas melle waa hamadaan waa magaalo eeran kuba taala ama faris waqtigaa kuba taalay oo dee mashhuur ahayd oo culimo badani ay markii dambe kaba yimaadeen oo iyada cidda loo nisbeeyey dee markii magaalooyinkaa la degebayo waa qarniyadaa hore ama qudamadii dabadeed ayay culimada kuba badayin oo culimada dambe meesha ciddan loo nisbeeyo nisbadu inta badan waxay noqotaa beledkaas sheekhana waxaa uu ahaa caalimkii iyo xaafidkii hamadaan iyo sheekheedii buu ahaa meesha ayuu deganaa waana nin dee kolley mashhuuro aadu macruufa bal markaa waxay tahay iyada nisbadu walow ay inta nusqeen arkay waxyaalahaas alhamdaaniya ay dhacday sababku waxa weeye alhamadaaniyi oo ninkan magaalada loo nisbeeye reerka maaha oo kale kolleyna waa farqi ay culimmadu kala farqiyaan marka kutub almukhtalif almukhtalif la joogo qudamada waxa badan nisbada qabiilada raggaa dambena waxa badan nisbada beledka ayaa badan oo kolley waa inta badan faariq lagu kala farqiyaba weeye marka meeshu waa alhamadaaniyi inkastaba nusqooyinkii guud ahaan sidan haba dhaceen can sheekh abilcalaa'i alhamadaniy alxaafid iyo wagayruhum min muxadisi lmugaariba iyo hadda waxaa kaloo ciddii banaysa ka mid ah wa minman jawazaha gayruhum qolooyinka keyrkood oo min muxadisi lmagaaribati raximahullah oo markaa imaka halkan dambe kuma cadfano wanaqala abubakr alxazimiya can sheykhihi wa gayrihim waa markuu abutayib sheegay iyo dabari uu sheegayna abulcalaa'i alhamadani kolleyna khadiibna qowlkii weeye ayaa iyo wagayruhum raggaa keyrkood oo min muxadisi lmagaaribati raggii magaaribada muxadisiintooda ka mid oo rag iyaa kaa mida ayay dee ijaazadan caamkaa lagaba soo naqliyay waa isticmaal ay isticmaaleen oo yidhaaheen ba nin yidhiba dakaltu dee ajaztu liman dakhala qurdubata min dalabati alcilmi oo kale walow wasfi xaasira kaasi la socdo oo tii hore kaba kooban yahay waxaan u ijaaseeyey qurdubo dadkaa markaa soo gale dalabo cilmi oo kale iyo rag maqaaribo ah oo kala duwanba iyaguna kolley ama iyaguna sheekhadoodii kaba mid aha ama muxadisiintoodii ayaa iyaguna isticmaalay bal taasba wey markaa halkan iyada dee qolooyin gaara uu inoo soo sheegay khadiibna kolley waa dadka iyagu markaas dee waxa weeyaan kan inoo sheegay waa baneeyey sheekhiisi abudayib iyo abulcalaa ilhamadani iyo midhar maqaaribadii laakiin inta badan culimadu waxay ku tiriyeen ijaasadu marka horeba waa baahi la yar loo baahdo dee ninkii isagu ahlu cilmiga ahaa kutubtina ay aada u badan tahay culimadii kala warinaysana ay baahsan tahay waxay looga baahday yar in si bal riwaayo wixii ama silsiladii isnaadku ay u baaqi noqoto wixii aan samaaciyo qira'a lagu gaari karayn taa laguba wariyo aada uba badan bal taas bay ahayd marka iyadoo marka horeba noocaasi uu kuba sugnaayo inay samaac iyo qiraa'adii la mid ahayn haddana lasii waasacsado dee way dacfi bay sii siyaadsanaysaayoo dee inta badan culimadii iyada tan kumay tegin dee ibnu ibnu salaxna halkan hadal baa la socday uu raacinayuu lahaa xataa qolooyinkaas ra'yi ahaan u baneeyey iyagoo ijaazada shirdimo uu kaba cabiray ijaazadan caamkaa wax ku wariyey oo isticmaalay taas anigu maan arag buu leeyahay ciddee lagu daydoo tan isticmaashay oo kale walowna wi kulley ictiraad meesha uu leeyahay oo kole hadday baneeyeen waa in la isticmaali karaa ay tahay xataa imaam nawowi kitaabkiisa adkaar dhammaadkiisa ama halka ugu dambaysa wuxuu cibaaradiisu ahayd ajastu riwaayatahu lijamiici almuslimiin cibaaro sidaas ayuu isaguna waa tan oo kale oo riwaayada kitaabkan waxaan u ijaaseeyey muslimiinta oo dhan bartaasna waa mide laakiin waa qolooyin baa baneeyey oo nimaka afraad kooban buu inoo tiriyo culimada intooda badan suuradan ma baneeyaan weeye in wax lagu wariyo taasna waa tii saddexaad tii afraad alijaazatu lilmajhuuli aw bilmajhuuli wey ijaazo loo ijaazaynayo cid aan la majhuulo wax loo ijaazayn ama bilmajhuuli ayaa i taalo oo majhuul baa la ijaazaynayaa ama loo ijaazaynayaa wax majhuulana waa loo ijaazeeyay laakiin inta badan dee cibaaradoodii xataa kitaabkii asalkaydna kuba sugnayd waa ma aha labadoodu inay israacaan be waa alijaazatu lilmajhuuli waa ijaaso wax loo ijaaseeyey ku majhuula waa mujaasulahogibaa majhuula taasi waa mid aw halkan geliyo aw bilmajhuuli aw ilijaazatu bilmajhuuli amase ijaaso la ijaaseeyey oo la ijaasaynayo kitaab ama dee kutub majhuulow oo mujaazubihigii wayata dambe wixii laysu ijaasaynayaa majhuula ama ciddii loo ijaasaynaya ayaa majhuula bal tan baa yar dheeraan doonta suurooyin kolley oo iyaguba dee anwaac ahaa uu sheekhu iska idmaajin doono halkan kusoo dari doonaana way jirtaa marka wuxuu ihi haddaba taasi fa faasidatun iyada taasi waa faasid macnaa mid saxiixa maaha mid wax lagu warinayo maaha ha isticmaaleen qolooyine laakiin ijaazada wixii loo dantii laga lahaa iyo tani kolley culimmaduna ay u isticmaashayo tani way kala fog yihiinoo macnaa waa mid faasida walaysa minhaa ijaazadina horta bal markaa taas xukumkaa hayso oo waxay tahay ijaaza lilmajhuul ama bilmajhuul noomanaanu suureyn imaka kuwa kale waa inoo suureeyey mithaal bu ama dee cibaaro yar tasduur ahaan buu inoo dhigtay ijaaza lilmajhuul waxaabay noqon si imaka taqriibyo ama kuwii kale kabaysaa culumu xadiisi ay kuwa misaalinayaan mithaal ahaan waa isagoo idha cibaaradoodiin haddaan soo qaato ajaztu limuxamed ibni khaalid idimashqi macnaa hebel hebel ayaanu ijaasayay beledkiina dhowr nin oo magacaa lagu magacaabaa jirta ujeedadaeg nin keliya ma hadduu nin keliya yahay ama qariina ay meeshii tilmaamayso kii loo jeeday caddaynaysaa dhib maloo jahaaladii waa meesha way ka baxaysaa ee bal ruux buu magacaabayaa ruuxan uu magacaabayna magaca uu sheegay dhowr shaksi oo waxa weeyaan magacaa wadale ayaa meeshii lagaba helayaa ku yahayna ma sheegin taasi waxay noqonaysaa alijaaza lilmajhuul ruux majhuula wax loo ijaaseeyey dee markaa lamama garanayo ciddii ijaasada lahayd oo ma ansaxayso alijaaza bilmajhuulna maxay noqon waaba isagoo yidhaaho ajastuka kitaaba sunan oo waxaan kuu ijaaseeyey ama ajastu laka labadaba oo caadi luq ahaane waxaan kuu ijaaseeyey kitaaba sunan kitaabka sunanta ninkana wuxuu riwaayo u leeyahay dhowr kitaab oo sunana oo bal matalan dee kutub kala duwan oo mid iyo labiiyo saddex iyo afartoon ahayn baa sunan lagu magacaabaa hadduu haddaba dee raaciyu idhaa sunanu fulaan ama kowdhe se sunanu abi daawuud oo kale arrinta waa caddahay jahaala ma jirto hadday qariina jirto caddaynaysa kii uu jeedayna bal matalan iyadoo marka horeba dee ijaazo lasoo qortay oo kitaabkaa fulaan io ijaazayo kitaaba sunan uu iska idlaaqay taasna waa arrin cad laakiin marka aan la garanayn kitaabkii ku yahay oo kutubta kala duwanna ee uu riwaayo u wada leeyahay waxay noqonaysaa alijaaza bilmajhuul wax majhuulah oon la garan ahayn ijaazo la ijaaseeyey labadooduba faasid weeye bal taas bay tahay alijaaza bilmajhuulna markaa sheekhu wuxuu ihi raximah llahu tacaala walaysa minhaa ka mid maaha alijaaza lilmajhuul maa yaqacu waxa dhacaya oo min alistidcaa'i dalab iyo dee weydiisiiba ah codsi lijamaacatin jamaaco loo codsanayo loo dalbi musamayna la magacaabay oo ijaaza loo dalbaya laa yacrifu ma aanu garanayn almujiisu kan wax ijaasaynaya aw amase laa yatasafaxu aanu eegin oonu daalacan oonu rogrogin oonu debalisha marin ansaabahum nasabyadooda walaa ciddatahum tiradooda fa ina haadaakaasi saa'iqun ku bannaan weeyo shaa'icun iskana faafay cinda ahlilcilm oo maxay tani tahay kol haddii ijaaza lilmajhuul waa faasid buu ina soo yahay laakiin waqtiyadoodii maxaa dhacayay ruuxu isagu waaba ruux mucayan oo sheekhii u tegayo ijaaso weydiisanaya taasi iyadoo dhib ma laha kolkolbay raggay culimada barhkood dad badan badan badan bay waraaq u qorayeen oo magacyadoodii baa lagu qorayay waa dadkii ijaazada doonayo sheekhii baa loo gudbinaya waa istidcaadu waa dalab iyo codsi ama weydiisi la weydiisanayo sheekhii ijaaso waraaqdii baa la qorayaa magacyo badan baa waraaqdii kuba qoran sheekhiina waxaa laga doonayaa dadka halkaa kuba qoran inuu u ijaazeeyo wax oo kol kolbay dee waraaq dhamigaadhisoo birzaali xaafidkii la odhanayo oo kale iyo waabay soo naqliya kol dee kun inuu qoray oo kale isagoo culimadii waqtigiisii dee dadka fara badan ijaazo ugaba doonaya bal silsiladii isnaadkuna ay u baaqa noqoto haddaba taasoo kale maxaa dhacaysay waraaqdii istidcaha oo dadkaa badan leh oo raggan dee ninkan mujiiskii cayntooda maba garanayo magacyadun baaba imika hor taalla cayntoodii markaa ma garanayo isaga agtiisa dad aan la aqoon bay kuba yihiin ama waxa weeyaan bal nisbadoodii iyo tiradoodii iyo mabuu hubsan oo inta bilcadadku gaadhayo waxaa la arkaa inuu kuba xarbiy qown ijaazadii oo dee uu ijaaseeyo dadkii caynkaas ah hadhowna ijaazadii la qaato marka taasoo kale buu leeyahay ma aha alijaaza lilmajhuul ma aha sababtee kan majhuulkaa lamaba garanayo weeye kuwan waa dad la garanayo sheekhu yaanu garaninbe oo isaga agtiisa ama tiradooda yaanu dabdimninbe laakiin dee dadkani maaha dad majaahiila ma aha saa daraaddeed way ku kala duwan yihiin oo suuradani lama odrhanayo oo waxa weeyaan waa ixtiraas si aan loo moodin tani ijaaza lilmajhuul inay tahay waa ijaaza lilmajhuul marka arrin bay soo qaadeen ay tan uga nadiir dhigeenoo kamaa laa yastaxdiru si aan u xaadirsanahayn ba almusmicu ninkii wax maqashiinaya dadka ansaaba man dadka nasabiyadooda yaxduru xaadiraya majlisahu walaa ciddatahum ciddadooda oo dee waxay la mid tahay leeyihin samaaci majliskii samaaca la joogaa kolkuu dad aada u badan ah boqolaal gaadhaya ayaa majliskii isugu imanaya ninkani amaha lagu dul aqriyo ama isagu ka aqriyaya ka yeedhinahay noqdee dadkaa nasabiyadoodii intoodii badnayd ma garanayo tiradoodii ma garanayo haddana waxbay ka wada maqleen waa kuwaa kaga warinaya oo saa dee ninkaa musmiciiba tanna waa eeg hadduu musmicu ay ahayd ikhbaar tafsiil leh ikhbaar mufasal oo xadiidkii xadiis xadiis ugu waramayo inuu xadiidkaa wariyo u iga wariyo leeyihi tanna kolley ikhbaar jumle ayaa taalo ee kitaab fulan sanadkaygu waa kaase iga wariyo idankan caamkii waa si ikhbaar jumle ahaaneed buu noqday markaa ninka musmic ahaba dhib may keenahayn dadkan isaga wax ka maqlay haddaanu garanahaynba haddaanu tiradooda garanayn oonu magacyadooda garanayn oonu ansaabtooda ashkhaastooda xataa haddaanu garanahayn kol hadday maqleen waxbay kaga warinayaan tan ijaasadna kol haddii dee ay dadkaa mucayanka ay yihiin sheekh aanu garanahaynba tiradoodii iyo wixii dee tan bay la mid too iyadu ma aha ijaaza lilmajhuul oo sida tan oo kale weeye bay leeya taas walow qaala hadduu yidhaaho ajastu waan ijaaseeyey riwaayata hada alkitaabi kitaabkan riwaayadiisa liman axaba ruuxa jeclaada riwaayatahu canii inuu aniga iga wariyo macnaa tacliiq baa jira adigu meeshii ruuxina xataa mucayan markaa maaha oo kitaabka masalan bukhaari baa buu yidhi riwaayadaydu waa taas ama sanadkiisa waa la garan ciddii isagu jecel inay iga warisaba waanu ijaaseeyey buu ihi faqad katabahu abulfatxi moxamed ibn xuseyn alasdiyu horta nin caalim ahaa oo macruuf ahaa oo asdi la ydhaah maxamed ibn xusein ayaaba qoray ijaazadaas saasoo kale ayuu ijaaso kuuba qoray wasawaqahu kayruhu abulfatxi keyrkiina isagu isticmaalayba weeye keyrkiina uu baneeyey waa iska saayiq buuhi ama jaa-is waqawaahu ibnu salaax ibnu salaaxna waa xoogeeyo tan oo kale walow imika iyadana ruuxii aan la garanahayn haddana uu yar xasriyo ciddii doonta buuhi oo dee marka la helo ciddii doonaysay ruux mucayanunbay iskaba noqonaysaa oo xaggaas marka la helo ciddii doonaysay inay taa wax kuba wariso ruux mucayanay noqono bal markaa taas ibnu salaaxna jaa-isnimadeeda waa xoogeeyey marka abulfatxina wuu isticmaalay dee waa kan barhkoodna ay yidhaaheen waa wax iska jaa-isa wakadaalika low qaala hadduu yidhaaho waxa saas oo kale ah hadduu yidhaaho ajastuka adigan kuu ijaasiiyey hebelow waliwaladika wa nasrika wa caaqibika riwaayata hada alkitaab oo waxaan u ijaaseeyey adiga aan kuu ijaaseeyey iyo adiga awlaadaada iyo tafsiirtaada kitaabkan inay iga warisaan taas aw amase kitaab keliyaba muu magacaabine maa yajuusu li riwaayatu ajastuka waliwaladika wa nasrika wa caaqibika waa isla miduune maa yajuusu li riwaayatu waxaan kuu ijaaseeyey adiga iyo awlaadaadu inaad iga adiga nasrigaagaag inaad iga warisaan wixii inaan wariya ay bannaan tahay oo wixii dee uu riwaayo u lahaa markaa suuradana faqad jawasa jamaacatun waa wax kolley waa tawasuc aan mardi ahayn oo iyo taasune aad ay meeshii iska fidsadeen oo cid kastabana wuxuu ijaaseeyeen waxana ay badsadeen barhkood jamaaca way ijaasaysay way banaysay wey faqad jawasa jamaacatun minhum jamaacada waxaa ka mida abubakr ibn abi daawuud waa imaamkii weynaa saaxibu sunan inankiisii oo isna xaafid ahaa taas weeyaan oo aada u xifdi badnaa isna itqaan badnaa abubakr ibn abi daawuud oo qaala wuxuu yihi lirajuli ninbuu ku yihi uu ijaaze u qorayay ajastu laka waliwlaadika walixabali xabala xabalxabalana waa walad lwalad waa nutiinahy kuwa yimidkaa iibitaankeeda markay beec noqoto ee adigan kuu ijaaseeyey iyo caruurtaada iyo caruurta caruurtoodaba waan kuu ijaaseeyey kutubtayda ama dee riwaayaadkaygaas bal adigu taasna kolley waa tawasuc hayru mardi waxaana iska jirto horta masaa-ishan ay meelahan baxsiyaan oo masaladan ijaazadu dee way hadal badan tahay oo ibnu salaaxba aada bay u dheertay meelahan qaadiciyaadna kitaabkiisan al-ilmaac iyaduna dee kitaabka mucdamkiisu maba aha ama waxda kale masalax kama le abwaabtan aan hayno unbaaba kalaamkiisa uu yaho waa wax dheer dee khadiib iyo rag le kalanaa oo kala duwanaa kutub gaaraabay ijaazada iyo suurooyinkeediyo waxaa ku ururiyeenoo barhkood ay madbuuc yihiinba oo ijaazo un lagaba hadlo marka waxaad arkaysaa in badan oo masaa-isha iyo suurooyinka ijaazada ah dee markay dee ama barhkood kuba dhaqmeen ama ay baxsanayaan tajuuskeeda waxay markaa kala mid dhigaan ama ay de uga qiyaas qaataan un masaa-ishii kitaa markaa kitaabul waqfi oo kale waqfiga oo kale oo suurooyinkii xagga waqfiga ayay halkana barhkood kuba tadbiiqiyaan ama uga qiyaas qaataan oo kale oo dee waqfiga ayaa ruuxu khaasatan waqfigan dee aan jiha khayriyaba ahayn ee waqfigan ehliga ama duriga ay yidhaahaan oo kale ruuxii ayaaba wax lagu waqfayay isaga iyo awlaadiisa iyo taasoo kaleo waa taaway ma masale lagaba hadlo kolkol waqfigan ay munqadicu lawal yidhaahaan oo kale halkan way ku tadbiiqiyeen waan arki doonaa munqadiculaakhir hadduu yahay iyadna waqfiga oo kaleo dee ama xaggii hore wax ka jira uu yahay laakiin xaggii dambe uu ka go-ayo oo dee bal markaas uu ciddii dee markay inqiraado dee lagu waqfay oo kale bal suurooyin saas inta badan suurooyinkii waqfiga ayay meelahan ku tadbiiqiyeen haddaba tan oo kale dee iyadna waa suurooyin kolle waqfiga dhacayo ay ruuxba wax lagu waqfayaa iyo awlaadiisa ama tarankiisa ee inta ay tarma inta ay jiraan oo dhan baaba lagula waqfayaa cibaaro sanuu isticmaalayo bal barhkoodna walow waxaasoo dham ay tawasuc kolle keyr mardi ay yihiin ama low qaala hadduu idhaaho ajastu waxaan u ijaaseeyey liman yuujadu cidda la heli doono min bani fulan kaba mido hebel awlaadiisa ama cidda u dhali doonaan waxuu ijaaseeyey waa suuraday waqfiga yidhaahaan munqadiclawal yidhaahaan oo dee shaaficiyada agtooda waqfi taa kuma ansaxo walow maalikiyada iyo xanafiyada iyo halkan iyagoon hadday ijaazada qowlkoodu ahayn malaa intooda badan ragga qaarkood mooye suuradaasi waqfi marka la joogo ay waqfi dee ansaxa ay noqoto hadduu suuradaa waqfigu yahay laakiin shaaficiyada oo kale ama dee dhammaantood munqadiclawal bay yidhaahaan horta laakiin cinda shaaficiya waqfi taas kuma ansaxo oo waqfigaasi ma ansaxaya hadduu suuradaa leeyahay oo marka horeba dee ciddii waqtigan loo ilaa kaba faa'iidaysan lahayd cid jirtaba aanay ahaynba haddaba hadduu taa yidhaaho faqad xakal khadiibu khadiibna malaaqulooyinka tawasuca weyn meelahan kula weeye khadiib wuxuu ka soo naqliyey jawaaza suurada banaanideeda can alqaadi abi yacla bn alfaraa alxambali wa abilfadli bni camruus ilmaliki kolley waa niman qarnigii shanaad ahaa raggani abi yacla waa imaam aada u macruuf oo madhabtan xanaabiladana haddii kutubtooda fiqiga alqaadi la idlaaqaba waa ninka uu kuba dhaco maxamed ibn xusein baa la yidhaahaa oo waxa weeye waa adigu boqol iyo sideed iyo kontonkii hijirada ayay dhimashadiisu me afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijirada ay dhimashadiisu aydo maxamed ibn xusein baa la yidhahaa markaa qaadina haddii ay idlaaqaan oo kale kutubtooda ibnu taymiya oo kale iyadna cibaaraadkiisa alqaadi marka uu keligii idlaaqama dee kutubtoodaba inta badan waxa weeyaan waa isaga ninkay u jeedaanba waa nin bal markaa marka la eega arkaantii madhabtaas ba ahaa waqtigaa baqdaad cabdilfadl ibni camruusna waa nin maxamed ibni cubaydillaahi la yidhaahayo isaga dhowr sanadood ka geeri horreeyay afar boqol iyo labaiyo kontonkii dhinto isaguna sheekhii madhabta maalikiyada ahaa marka baqdaad baqdaad waqtigaas waqtigiisii oo dee ru'asaaulmadhab bay ahaayeen khadiibna waa iyaga raggan uu bal waxa weeye uu imarka kaba soo naqliyey in yar buu ka geeri dambeeyo afar boqol iyo saddex iyo lixdankii buu dhinto dee nin muxadisana waa ahaa xaafida xagga madhabtana shaaficina dee aimadiisuu kaba mid ahaayo bal marka waxaa lagu tirin karaa emasuu kaba cabiray ibnu salaax oo kale mashaaikhu hadihi almadaahib ahalaaa anadak fii baqdaad weeye waa raggii sheekhada u ahaaba madaahibtaas waqtigaa walow dee ragga waaweyn ay jireen madhabta oo xagga la arko in madhabta shaaficiyadee kaga sii horeeyey khadiib waqtigaasi bal markaa kuwaas maxay kuma tegeen welibana labada madhabood waxaan leenahay xanaabilada iyo maalikiyadu waqfi markay noqoto suuradan way baneeyaan oo markaa hadda iyagana madhab ahaan umay soo naqlina waa qowlo labadan sheekh ay leeyihiin waxaka ibnu sabaaqi can daaifa ibnu sabaaqo isaguna dabaqadaasun ahaa dabaqada in yar ha ka geeri dambeeyo iyaga oo raggan ha ka yar dambeeyo laakiin waa qarnigaa shanaad lixdiisunbuu ahaaye ama qeybtiisii dambe raggii dhintee ibnu sabaaqna daa'ifa ayuu kaba soo naqliyey laakiin uma dacafa dalik isagu uu daciifiyey oo wuxuu leeyahay taasi waa qowl daciifo ijaasataa kuma ansaxdo cid aansu jirinba waqtigaas ayaa wuxuu ijaaseeyey ma ansaxayso wa qaala wuxuu hi haadaakani waa tajuuskani yubnaa waxaa lagu binaynayaa calىa ana اijaazata idn aw muxaadaa ijaazadu ma idan ba mise waa muxaadao manaa suuradeedu maxay tahy muxaadaada waxay uga wadeen taxdiid ruuxii loo waramayo duuduub haba ahaatee idankuna waa ibaaxayn loo baneeye oo loo fasaxay haddii muxaadao la idhahdee ma ansaxayso oo ruuxaan jooginba muxaadaadeed ama taxdiidkii ma ansaxayo idan xataa haddii la yidhaaho dee cid aan waxaa markaa isticmaali karahayn in wax loo baneeyo loo idmaa iyadana suurta ahaan dee way adagtay si ay u suurto gashaa ama ay uga ansaxdaayo xataa labada suuro idanka naftiisa dee idankina halkan jaa-is ma noqonayo wakadalika dacafa ibnu salax qolooyinkaas haba baneeyeen ibnu salaxna waa daciifiye waa urada waxaan u soo arooriyey ibnu salax alijaazata liifl ijaazadii ilmo yar liifl sagiir ilmo yar wax loo ijaazaynayey alladii kaasoo laa yukhaadabu milu kolley ijaazadii waxaa idee hadalka ibnu cabdilbari iyo bal aan arki doonaama markaa dambe in dee ruux aqoon lahoo macrifo leh waxba aan mushkil ahayn loo ijaaseeye waana tii dee ahlu cilmiguna ay uga baahnaayeen aanuna baahnay nooc siaas laakiin waxyaalaha caynkane ilmo aan jirin iyo mid jira iyo waxyaale iyo ku aan waxaanba fahmahayn waa kolley tabasoco hayru mardi weeyaanoo waa dacfi unbay sii siyaadseensa iyadoo marka horeba asalkeedu daciif ahaa haddaba difligii yaraa ayuu soo arooriyey halkan uu sheegay weeye oo dee kolley nooc bay kaba dhigaan iyo waxyaal dhowr intay israaciyaan alladii laa yukhaadabu milu ama uxdiro loo qorayey in isagu khidaab u ehel ahayn aan tamiiska lahayn weeye isagoo kale aan la khidaab ahayn taas baa waxa weya u halkan soo arooriyey bal iyada xukunkeedina wadakara wuxuu sheegay alkhadiibu khadiib annahu qaala inuu ku yihi lilqaadi qaadigii abi ayib ina bacda asxaabina asxaabteena waa shaaficiya u sheegayaan barhkood khadiib baa leho weydiinaya ninka faqiiha ah qaala wuxuu yihi bacdigaasi laa tasixu ma ansaxaysa alijaazatu ijaaza wax loo ijaaseeyo ilaa liman yasixu samaacu ku samaaciisa iyo inuu wax maqlaa ansaxaysa mooye kolley kitaabkana ama kutubta musalaxa baabkan aan hayno iyo khaasatan labada kaba dambeeya ama ka dambeeya iyo ayabaa u yar sii sucuubadoodu ay tahay iyo adaygeedo ku yar oo dhan way ka adagya waxa dambe way iska saaranaadaan waayo inta badan waa umuuro inagii aynaan ku dhaqmin isticmaalin waqtiyadaasna ay isticmaaleen oo suuraynteedii kol haddaan ruuxii waxaad ku camal falasho ahayn fahamkeedii iyo tasawurkeedii ayaaba aan sahlanayn markaas haddaba khadiib baa wuxuu qaadigaa ku yidhi asxaabtee shaaficiye barhkood baa leh laa tasixu lijaazatu ijaasa ma ansaxayso ilaa liman yasixu in wax loo ijaazeeyo weeye ilaa liman shaksi uun mooye yasixu samaacuhu samaaciisu ansaxayo waa dee ilmihii tamiiska gaadhiyo wixii kasii weynaa mooye kuwaan marka horeba samaaciisu ansaxayn oo aan tamiis lahayn oo haddii majliskii samaaca yimaado xadaro ama uxdiro loo qorayey marka dabaqada la qorayo ama dibaq iyada taas ma ansaxayso bal dee maaha bacda asxaabi shaafici qowlkiisii weeye oo shaafici iyadoo la weydiiyey lix jir wax loo ijaazaynaya xataa lix jirkuu diiday oo wuxuuhi ilaa uu toddoba jir gaadho ijaazadiisu ma ansaxayso dee suu sirafi kaba soo naqliyey shaafici naftiisa ayaaba taa diidan oo le ilmuhu haddaanu tamiis lahayn bal a toddoba jir aanu gaadhin ijaazadiisii maka halkan ma ansaxaysa yidhaahaa ee bal markaa faqaala wuxuu yihi abudayib baa leh isagoo le mee way bannaan tahay tanna bal markaa waxyaalo ay ku kala duwan yihiin sheegaya samaaci iyo ijaazadii qad yujiisu ruuxu inuu ijaazeeyaa la arkaa alqaa'iba ku maqan canhu isaga kala maqan wuxuu ijaaseeyo walaa yasixu mana ansaxayo samaacuhu maqalkiisa minhu isaga wax kaba maqlay muxuu leeyahay halkan sawrada ijaazadiiyo samaacu isku mid maaha ayuu leeyahay saa daraaddeed ilmo yar wax waa loo ijaasayn karaa siaana isugu mid ahayna samaac markay noqoto waa ruux kula joogo uun ayaa wax kaa maqlay kaas baa dee laakiin kaa maqan oon kula joogin haba weynaadee dee samaacu ma suurto gelayo laakiin ijaazadii mid kula joogayna wax waa loo ijaazeeyaa nin weyn oo kaa maqanna waa loo qoraabo waa loo ijaazeeyaa markaa kol haddii ijaazadii qaa'ib kuba ay ansaxday oo waxay idiin dhexeeyaa kolkol laba beledba a kala tihiin oo ay tahay meeshii tafriiq awdaanuu jira ama awdaani ay idinkala saartay de marka markaa xaggan tafriiq cumrina uu jiro ilmihii yaraana de waa mid hadhow dhici karto ijaazada intuu baada wax kuba warin karo silsiladii isnaadku ay u baaqi noqon kartee saa ruux kaa maqan baad ugu ijaasaynaysa ku maql samaaciisu ansaxayn ayay tadna ansaxaysaa waa hadalka ixtijaajkii abudayib kolleyna ibnu salaax baa wuxuu yidhaahayoo kale de waana inoo soo wada sababta ay culimmadu ugu ijaazaynayeen caruurtaa yaryar waxaa la arkay in iyagoo lahaayeen bal nooc taxamul kol hadday waxaani tahay waqtigeedna ehel bay u yihiin hadhow marka ay dee de u ehel noqdaan ay roonroonaadaan iyaga ay wax gartaan ama xaalo adda ay wax ku gudbin karaan gaadhaana iyadii bal markaas dee way u baahanayaan waxbay ku gudan karaan oo ujeedadoodna ay ahaydun si bal silsiladii isnaadku ay u baaqi noqoto ummaddan ee kuba khaasayd ruuxiina loogu xidho dee sanadkaas rasuulka ilaahay gelaya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh looguba xidho marka wuxuu ihi uma rajaxa alkhadiibu khadiib wuxuu raajax yeelay sixat alijaasati lisagiir ilmo yar dee waanay in badan isticmaaleen taase in wax loo ijaaseeya inay ansaxayso qaala wuxuu ihi khadiib wahuwa isagu aladii kii weeye waa alijaasa lisagiir ra-aynaa na ragnay kaafata shuyuukhina sheekhyada iyada dhammaantood yafcaluunahu iyagoo sameeya oo yujiizuunahu lilatfaal yujiizuuna lilatfaal carruurta ayay u ijaazaynayeen min geyri an yasaluu iyagoo weydin carruurtan u qoran ee waraaqaha istidcaayaasha ku qoran ama dalabyaasha loo soo qadimaya si ay cidi wax ugu ijaaseeyaan can acmarihim kan da-diisu waa intuu jira iyagoon odhan walam narahu manaan arag manaan arag buu leeyahay ajaazuu iyagoo ijaaseeyey liman lam yakun mawjuudan fi lxaal waa suuradii hore ajastu liman yuujadu min bani fulan u dadka qaar uu kaba soo naqliyey qaadi abi yacla iyo abilfadliya uu kaba soo naqliyey ayaa wuxuu leeyahay ruuxaan markaa jirin oon markaa mawjuud ahayn iyagoo wuxuu ijaasaynaya culimadaas manaan arag oo isticmaalay laakiin caruurtii yaryarida waxbay u ijaasayn jireen bal markaa tanna waxa weeyaan alijaasa lisagiir xataa ayaanu tamyiis ahaan tamyiis lahaaninbe taasna in badani way kuba tagtay meesha siday noo taallaa wallahu aclam walow qaala hadduu yidhaaho ajastu laka waxaan kuu ijaaseeyey an tarwiya inaad u wariso maa saxa wixii saxiix noqday cindaka agtaada ood aniga iga wariso oo mimaa samictu waxyaalahan maqlay ah wamaa se asmacu waxaan maqli doono ah falawalu qeybta hore jayidun way fiican tahay wathaani ka labaadna faasidun ma ansaxayo faasid wey oo maxay tadna tahay waa suuro kale ijaazadiibuu ku qorayaa maafkiibaabuu gaba sheego wuxuu ihi waxaan adiga kuu ijaaseeyey wixii agtaada ku saxiix noqda inaan anigu maqloon riwaayo u leeyoon maqlay iyada taas intaanu ijaazadan laba iman wixii iyada uu ninkan mujiiskii uu samaac u lahaa ee ninkan kale mujaasulahwgan agtiisa ku saxiixa noqda uu ku warin karaa oo waxa weeye wixii anigu aan maqlay samaac u leeyahay ee adigana agtaada ku sugnaada maha wixii aanu hubin wuxuu markaa yaqiinsadana ama uu hubo agtiisa saxiix ku noqda sheekhan mujiiskii inuu samaac u lahaa waan kuu ijaaseeyey iga wari taas way ansaxaysaa laakiin ta dambe waa maxay wamaa se asmacu iyo waxaan maqli doono hadda bacda alijaasa weli waxaanan maqlin oo waxaanu weli maqlin oo uu laakiin hadha u maqli doono riwaayo uu yeelan doono hadduu bal noolaado taas ayuu leeyahy waan kuusii ijaaseeye wax maqli doonana taasoo kale laakiin taa dambe ee waxaan maqli doonaa ee waqtigan uu wuxuu ijaasaynaya weli aanu samaacba u lahayn ama riwaayo aanu u lahayn iyada ijaasadeedu ma ansaxayso waqad xaawala ibnu salaax ibnu salaax wuxuu halkan isku badayay takhriijahu suuradan inuu ku takhriijiyo takiif fiqiyo weeyaane calaa ana alijaasata idunka alwakaala ijaazadu inay tahay idan sida wakaalada oo kale wa fiimaa low qaal hadduu yidhaha wakaltuka waan ku wakiishay fii beyci maa se amlikuhu waxaan milkihi doonay iibitaankeed khilaafan ta suuradan kolleyna intooda badan ma ansaxayaan bay odhan oo wuxuu leeyahay bal haddaan takhriij fiqiga u doondoonno bal tan sixadeed iyo sixa la-aanteeda wakaaladii oo kale ayay la mid tahay wakaaladu waxay ahayd fasixid uu ruuxu u fasaxayo ruux dee inuu isaga bal tasarufaadkii uu isagu kolley la iman kari laha isagu uu laba yimaado isagoo isaga kaba wakiila idni bay ahayd haddaba suuradaas oo kale hadduu yidhaaho imaka waxaan iibsaday imaka ama aan leeyaan ku wakaashay iibitaankeed waa suuro saxiixay ahayd sa wixii aan maqlay oo kale laakiin hadduu yidhaaho waxaan soo iibsan doono na adigaa wakiilka ah ee iibi oo kale bacdigooda way tajwiisiyeen khaasatan haddii wax hore la raaciyo dee sii jiray kuwana waxay leeyihin maya dee taasi isagii baaban tasarufkeed lahayn isagii baaban iibin karahayn kolodaanu isaguba iibin karahayn cid kale waan kuu fasaxay inaad adigu wakiiliiga ahaa taasi ma ansaxayso tanna saasoo kaleeto almuhim waxa weeye waxaan maqli doono een riwaayo u yeelan doono waan ku ijaaseeyey iga wari iyada taasi ma ansaxayso wa ama alijaasatu waa suuro kale ijaazo uu ruuxu ijaazeeyo bimaa yarwiihi wuxuu warinayey ijaazatan ijaaze ahaan kuba warinayey uu ijaaseeyo faaladii kii calayhi ljumhuuru jumhuur ay iyagu ku sugan yihiin ay qabaane wa alriwaayatu bilijaasati cala lijaasa in wax lagu warin karo ijaazo ijaazo korkeeda wain tacadadad haba tirowdo oo taasi ha tacadudo oo suuradani maxay tahay kolley waa suuro dee culimadana ay isticmaaleen laysagama baahan karana masalan adigii marka hore aada kutubtan ama kitaabkan ijaaza ayaabad waxaad ku warisayeeto waa lagu ijaazeeyey qiraa'o ma jirto samacna ma jiro ee waxaad kitaabkan ku taxamulaysaa ama riwaayadaada kitaabkani waa ijaazo marka kitaabkii marka horeba adigu lagu ijaaseeyey ayaad adiguna sii ijaazeynaysaa ood cid kale usii ijaasaysay oo kale taas jamaahiirtoodu waxay qabaan inaanay wax dhiba ay lahayn oo wax marka horeba adigu ijaaze arrintaadu ahayd dee inmadana waa isticmaalaan ijaazaadkan la qaatona qeyb dhami taasunbay taho isaguba ruux wax loo sii ijaazeeyey unbuu isaguna sii ijaaseeyaa kutubta ah haddaba bal markaa wixii adiga marka horeba ijaaze aad ku warisay adiguna cid kale haddaad usii ijaazayso balkaa aada usii ijaasaysay isaguna cid kale usii ijaaseeyo oo ay ijaazadii ay tacadudo oo masalan adigu ijaazaad ku warisay sheekhii aad ka warisayna ijaazunbuu ku wariyey sheekhiisu ijaazu ku wariyey samacinta midna ma jiro jamaahiir alculamaa suuradaa way banaynayaan bal markaa taas weeye suuradani alijaaza cala alijaaza wa ama alijaazatu bimaa ijaazayn uu sii ijaaseeye weeye hadda tawareeg waa ijaazo uu ruuxu ijaaseeyo muxuu ijaasaynayaa bimaa wax ama kutub yarwihii uu warinayo ijaasatan marka horeba uu ijaaso kuba wariyey faaladii calayhi ljumhuuru jumhuurisay korkoosa kuba sugan inay qabaan wa alriwaayatu warin wax lagu wariyo bilijaazati cala lijaasa ijaazo iyadna ijaazo korkeeda wain tacadada taba tirowdo waman nasa calaa dalik qolooyinkii taa cadeeyey ee inay taasi jaa-istay kaba mid ah markaa cadeeyey waxaa kaba mid ah addaara qudniyo wa sheekhu abulcabaas ibnu cuqdata kolle waa nin macruuf ahaa qarniga afraad kolle qarnigii saddexaadna waxaa kasoo gaadhay qarnigii afraad raggiisii ahaa o de waa ka daara qudni oo isna qarniga ahaa uga sheekha de ama ay wax kaba maqleen in xifdigiisa uu la yaab leeyey buu ahaayo kutubta uu xifdisan iyo axaadiida uu xifdisan yahay kolley aanay tiro lahayn laakiin sida kale ayuu nin xagga tashayuca ku xeel dheerba ahaa ama dee raafidaba lagu tirin karo asxaabta rasuulka iyo waa dacnin jirayba walxaafid abu nucaymin alasbihaaniyu iyo walkhadiibu qolooyinkaasi way caddeeyeen alijaasa cala alijaasa inay jaa-is tahay iyo wagayru waaxidin mid wax ka badan oo min alculamaai culimadii ka mida qaala bnu salaax ibnu salaax wuxuu yihi wa manaca min dalika waxaa taa manciyey oo yihi may kol haddii adigu marka horeba ijaaso waxaagu ahaa adigunama sii ijaasayn kartid oo laba ijaaso isma raaci karaan iyo wax kasii badani bacdu man dad barhkood laa yuctadu bihi halkan aan la tirsanayn oo ujeedada hadalkooda aanu ictibaar saasa lahaynoo min almutaakhiriina raggii dambe ah de raggii hore way fasaxeen la raggii dambe adugu cid kaba mida oon halkan ictibaar weynoo saasa lahayn oo qowlkoodu aanu qowlka raggaa qaabi aanu celinahayn ama aanu horjoogsanahaynba ayaa iyagu manciyey wa saxiixu qowlka saxiixa alladii qowlkaasoo caleyhi korkiisa alcamalu camal uu kuba sugan yahay camalku waa jawaasuhu banaanidiisa uu bannaan yahay oo taasi waa inay bannaan tahay weeye washabahu oo macnaa waxa weeye qowlka saxiixi taasi alijaasa cala alijaasa way bannaan tahay washabahuu daalika waxay ku shabaheen bitawkiili lwakiili wakiilka ama ruuxii wakiilka ayoo isna wax sii wakiisha oo masalan iyada haddaad ruux baa adiga wakiil kuu ah tasarufaad khaas ha noqoto ama mid caama haba noqotay ayuu wakiil kuugu yahay isagii haddii aanad adigu u fasixin oonan u idminuu cid kale usii dhiibuu sii wakiisho taa isagu ma laha laakiin haddii idan jiro muwakil isaguna wakiil kale uu sii samaysan karaa marka tanna waa saasoo kale dayna idanba iyaduba ahayd iyo ibaaxa wax laysu baneeye ruuxii wax loo ijaazeeyey walow dee suuradaasi iyada markaa idankii aanu kuba xidhnayn ka hore mujiiska hore oo adiguna cid usii ijaazay inuu yidhaha walow ijaazaadka raaciyaan taas aanay waxaweyaan aanay waxba taasi kuba xidhnayn oonu halkaa suuradan ku kala tegi karaan wixii loo ijaaseeye wax inay isaguna sii ijaaseeyaan dee saasoo kale ayay laba mid tahay fiqi ahaan markaan eegno way ansaxaysaaba bal markaa taasba weeye qismiga alqismu araabicu almunaawalatu qismiga afraad waa munaawaladii kolley bal hadaladaas iminka xagga hoose idinku suganee shaakirna isaguna intii buu dib u maraya ee isagoo waxyaale leeba in kolley dhib bay keentay oo waxay sababba u noqotay ijaazadani himadii dadkao gaabato halkay kutubta ka dhagaysan lahaayeen culimadii iyo taasay sanadadiisaa kuba qaadan lahaayeen ayaa tan waxyaalahan rusuumaadka laguma kaaftoomayoo bal markaa taas bay uu isagu leeyahay baa jirteen laakiin waxaa jira uunoo halkan culimadu waxyaalahani waa tawasucaad aada u badan oo layska waasacsaday oo sidan kolleyba xaafid ibnu xajar ba sharxu nuqbo kusoo aragnay iyadoo marka horeba ijaazada asalkeeda dacfi ah marka umuurahani ay galaanna dacfi bay sii siyaadsanaysaye dee tii ay culimmadu ay inta badan ay iyagu laba iman jireen ay halkan ay dhaheen waa mustaxsan waxay ahayd marka ijaazada horta nin caalimo xaggii ay kaba soo fushay oo riwaayo ehel u ah bal maray dee nin caalima cidda u ijaasaynayaano ruux riwaayo ehel u oo dee isaguna dalabadii cilmiga ay tahay taas bay ahayd waatay weliba dee ruux macrifo leh oo wixii aanay kaba ishkaal galahayn ama ruux ilmo yar iyo ruux jaahil iyo ruux caama iyo ruuxaan weliba iman iyo waxyaalahaasi waa umuuro aan kolley loo baahnayn iyo tawasucaad dacfi badani uu kuba sugan yahay oo sayida cibaaradiisa wastuxsinat min caalimin limaahiri wa sharduha alyucza ilaa kaabiri weliba arintaasi istixsaan ha kaba cabireene imaamka ibnu cabdilbari oo kale isagu taa shardibabu kaba dhiga oo wuxuu yihi ahaa anaa cidda wax loo ijaazaynaya ruux sinaacadan xadiidka macrifo u leh aqoon u leh weliba waxa la ijaazeeyeno waxaan dee caamkaiyo waxaan maqli doonayo waxaan maqlay aanay ahayna wax mucayana dee kutubtii mucayan ahayd oo iyadna aan sanadkiisa iyo umuurahaasi aan ishkaal kaba iman ahayn ayay tahay ijaazada oo shardiya marka taa haddii la yidhaah waa umuurana tasarufaadkoodii kala dunaa ahlucilmigu ay uga baahan yihiin na wixii samaac uma wada helayaan iyo riwaayo dadkii culimada ahaana lama kulmayaan oo dee isma wada arki karaan ba isma wada gaari karaan ama ma wada joogi karaan xataa hadday sarkaanbe laakiin marka umuurahani waa bal taasoo kale way fiican tahay oo wastuxsinat min caalimin limaahiri wa sharduhaa yuczaa ilaa kaabiri alqism araabic almunaawalatu wallah subxaana wa tacala afraad ee aqsaamtii taxamulka kaba midi munaawaladii weeye isu dhibidii laysu dhiibiyo kitaabiyata laysuna ijaazaynayo ama munaawaladii markaa saddex qismi aan soo aragnay imika waa qismigii afraad walow shaatay dikrigeeda aan in yar kuba soo aragnay waxaa bal markaa munaawaladii hadday tay qeybaheedii iyo xukumkeedii iyo bal markaa darajadeeda halkay tahay ama martabadeedu inay kuwii hore ka hooseysayo inay laba siman tahay taas baa imika halkan ama uu meeshan sheekhu uu kaga hadli doonaa markaa wuxuu uhi fa in kaana macaha ijaazatun haddii munaawalada maceeda ijaaza ay tahay mithla an yunaawira waxaaba weeye oo suuradeedu ay tahay an yunaawira inuu u dhiibo oo u fidiyo asheekhu sheekhu addaaliba ninkii xerowga ahaa ama daalibkii kitaaban kitaab min samaacihi wixii uu maqlay ee uu riwaayada u lahaa kaba mid ah oo wayaquula uu yidhaah lahu isaga irwi wari haada kitaabkan cani aniga xaggayga kaba wari isagoo dee kollay riwaayadiisiisay ahaydna sheegaya oo wayumallikahu markaasna uu weliba milkisiiyo oo kitaabkii iyo tilmiidkii uu ama daalibkii uu milkisiiyo aw yuciirahu amase uu caariyeeyo oo uu dee muddo icaare ahaan uu siiyo liyansakhahu si uu uga qorto kitaabkan axaadiista kuba qorano uma bacdigeedna naskigaa dabadeedna yuciidahu uu daalibkii soo celiyo kitaabkii ilaahi ila sheekh uu soo celiyo bal taasi waa suuro aw amase yaatiyahu uu la yimaado addaalibu daalibkii bikitaabin kitaab min samaaci sheekha samaaciisii waxyaalihii uu maqlay kaba mida oo fa yata'ammaluhu markaa sheekha uu u fiirsado bal axaadiistii isagina waa u baraarugsan yahay fahamsan yahay waxiina u fiirsaday si uu u ogaado bal axaadiistiisii inay tahay uu samaaca u lahaa iyo inaanay ahayn marka uu hubsado suma yaquulu uu yidhaaho irwi cani haada aniga kan iga wari oo axaadiistaydii weeye igaba wari uu yidhaah taasna waa suuro labaad wa yusamaa waana lagu magacaabaayo haadaa kan dambe cardalmunaawalati baa laydha munaawaladii buu sheekhu halkan inoo dheganayaa kolleyna markaan eegna kitaabkii asalkaa iyo isaga cibaaraadkii walow ay isla mid tahay laakiin xaggii habkii cardiga ayay ku kala duwan yihiinoo isaga kaa waxaa kuba sugnaa horta aqsaamta caddaynteeda oo suurooyinkeedii inta la israaciyo dabadeedna bal umuurihii kale kuba tacalluqsanaa xagga martabadeediiyo la sheego sheekhu cibaaradan fa in kaana macaha ijaaza intuu ku bilaabay buu suurooyinkii qaar inoo suureeyey iyadoonay kalaamkiisana daahir kuba ahayn halkii intan jawaabteedii ay dhacaysay oo aada muddo yar ikhtisaarkii ayaa nooc sucuubuu yar keenay waxa weeyaan horta laba nooc bay noqotaa munaawaladu ama laba suuro ay leedahay ba tan uu intuu inoo dhigtay suura iyada waxa weeyaan oo waa suurada hore uu sheekhu inoo dhigtay daalib aduu maadani sheekho dee isaguna dadka samaac ale iyo riwaayaad kale ayaa nin daalibkiisiia kitaab matalan bukhaariba ka soo qaad nuskhadiisii ayuu u dhiibayaa oo nuskhadiisii uu isaga kuba maqlay saxday dabdistay bal markaa marka uu dhiibo uu fidinayaa uu dhiibayaa waxaana uu sheegayaa dee samaaciisii inuyo waaba dee kolley taasi kuba caddahay wuxuu u raacinayaa ijaaso oo wuxuu odhanayaa waa samaacigii min fulaan ee iga wari bal markaa markay taasi dhacdona dee kitaabkiisii daalibkii nusqadan ama uu waxa weeyaan uu helo ama nusqadii mid uu ku saxday uu helo sheekhu kitaabkiiba uu siinaya oo daalibkiibaa la wareegaya amase mudda ayuu siinayaa uu caariyeynayaa si uu dee umarka igu suurto gasho daalibkii inuu axaadiistii qortu nusqo kale ku qorto nusqadiina saan u tegi doono horena aan usoo yar aragnay muqaabalo ama sixid uu nusqadan dambe u qortay tan asalkeedii ayda uu kuba saxo si ay u noqoto nusqadani nusqo dibqal asli ah ay u noqoto dabadeed markuu ka dhammaysta ayuu sheekhii laguba soo celinayaa kitaabkiisa iyo nusqadiisa ay usoo noqonaysaa taasi iyadu waa suuro meeshiina waxaa jira kitaabkii oo laysu dhiibay daalibkii gacantiisa galay ama milki ahaan ha ku galo ama muddo uu kaga qoran karo ha haysto si uu nusqo kale markaa uga wareejisto welibana maxaa raacsan ijaaso laysu ijaaseeyey oo uu leeyay iga wari iyadu waa suurada koowaad suurada labaad ee uu sheekhu inoo sheegay waxa weeye suura saddexaad baa jiri doontaa ee suurada labaad uu halkan inoogu sheegay waxa weeyaan axaadiis qoran oo dee nusqo kuba qoran ama kitaab ayaa daalibkii la imanaya ayuu sheekhii ula imanaya daalibka maanta sitaa laakiin axaadiisani sheekhan uu keenayo waa axaadiistiisii uu isaga laga maqlay ee laga wariyey weeye marka markuu u keenay ayuu dee sheekhina waa nin isagoo mutayaqidoo baraarugsan buu tasafuxayaa waa eegayaa uu fiirsanayaa bal axaadiistiisii in dee wax isbedeli ku yimi waxaan ka mid ahayn in lagu soo daray iyo umuurahaasuu iska wada hubsanaya dee marka ay u caddaato axaadiistiisii isaga laga maqlay inay tahay ayaa dee uu isagii kitaabkiisii waa kunay isagu marka horeba daalibtaa watee dib buu ugu soo celinayaayo wuxuu odhanayaa iga wari oo iyadna ijaasu u raacinayaa bal labadaas suuro weeye imaka halkan labadaba ijaasaa la socoto suuro aan ijaaso lahayn baa inoo dambaysa marka labada xaalaba horta waa laba xaalo ama labadan suuro ee awjuhdan taxamulka kaba mid ah bal kuwooda ugu mudan kaba midoo ijaasadii aynu shalay ku soo jirnay ee kitaab uun mucayan ha ahaado ama yaanu mucayanba ahaanee ruux loo ijaasaynayey aynu soo aragnay cinda aljamaahiir in wax lagu warin karo tani way ka heer sarraysaayo dee kitaabkii ma aha uun magac la sheegay ma jirtee nuskhadii oo dhan baa la hayaa dee sheekhana nuskhadiisii ahayd ama nushadan uu u fiirsaday u arkay axaadiistiisii inay tahay daalibkiina waa tad gacanta lagagaba geliyo markaa suuradan aan haynee waa ijaazadii oo ay u dheer tahay munaawaladan kitaabkani uu u dheeriyay markaa ijaazadii horta way ka horeysaa kalaamka culimmadu waxa weeye iyada sena wax waa lagu warin karaayo hadalkama taagna in ruuxii daalibka ahaa kitaab munaawalada caynkana uu wax ku warinayo sheekhii kaga warinayo ee khilaafkoodu wuxuu noqonayaa uun bal qiraa'adii horeynu soo marray iyo samaacii iyo miyay la sinaanaysaa mise way ka martabo hooseysaa taasna qaybta dambaan kuwa ogaan doonaa marka waxay noqonaysaa imika dee waa qeyb ijaazadii aynu soo marray un kaba mid ah inay waxaan imika camalkan fiican keenay ama in laguba camal falo oo weji taxamul ay u noqoto waa ijaazadan la jirta un waa ijaazadan maaha kitaabkan laysu dhiibayo un haddaba suurooyinkii ijaazadaynu shalayba soo maray suurada ugu heer sarraysa weeye suuradan imakaan haynaayo aclaa anwaaci ilijaaza waxay noqonaysaa ijaazada munaawaladan ay ijaaza la socoto ee tan ah bal intaa weeye labadan suurana waa inoo suureeyo horta markaa labadaas waa markay ijaaza la jirto marka kol haddii iminka ay ay noqoto sidan laynoogu suureeyeyna waxay noqonaysaa aclaa anwaaci ilijaaza dee waxna waa lagu warinayaa riwaayadeedu waa saxiix laakiin waa martabada un waxa hadalkeedu inoo dambeeya rutbada ay yeelanayso bal markaa laqbadan ku yar celinaya intuntaa weeye hadal yaroo ugu yar dambeeyana marka dambaan dib ugu yar laamin fa in kaana macaha ijaasa bal almunaawala de waxaa aada u yar dhoweyd inuu yidhaah de almunaawala suwarteediisa uu ama ibnu salaax kuga sugan ama kutubtii kale ikhtisaarisay sida kutubta nawowi oo kale oo horta bal intaanu fa in kaana macaha iyo ijaaza oo dhan inoo suureeyo uunoo si hadalkii uu noqdo hadal dee imaka jawaa shardigan baaba jawaabtiisi inaan qadarana mooye aanay muuqan waana cibaaro xaggiisa kaba timi uun oo bal matalan inuu yidhaha dee suurooyin bay leedaho suurada hore waxa weeye an yunaawila sheekhu kada suurada labaad taas markaa haddii ay ijaaza la socotona waxay noqon aclaa anwaac alijaazaba fa in kaana macaha ijaazatun haddaba munaawalada hadday tahay maceeda ijaaso fa hiya aclaa anwaac alijaaza badhe ijaazadu qaybaheedii aynu soo marray in wax lagu wariyaana ay ansaxaysay ta ugu sarraysa ugu mudan weeye bal markaa markay ijaaza maceeda tahayna isagaa suurayno wuxuu yidhiba wadaalika mithlu an yunaawila inuu uba dhiibo weeye ashaykhu sheekhi addaaliba daalibkii kitaaban kitaab ugu dhiibo min samaacihi wixii uu maqlay kaba midee sheekhu samaaciisii oo wayaquula uu yidhaaho sheekhu lahu lidaalibi isagoo u dhiibo gacanta kagaba riday nuskhadiisii irwi weri haada kitaabkan canii aniga iga wari oo wayumallikahu welibana dee markaa kitaabkii hadduu intuu u dhiibo markiiba kala noqdo ijaazadii aynu soo marrun bay noqonaysaa oo waxa miisa ah oo dheeraado weyn kama yeelanayso ee laakiin uu milkisiiyo oo kitaabkii iyo daalibkii uu milkisiiyo oo uu siiyaba aw amase yuciirow uu caariyeeyo liyansakhahu si daalibku kitaabkan waxa kuga jira nusko kale ugu wareejisto u qorto uma bacdiyeedna yuciida uu celiyo daalibku kitaabka ileyhi ila sheekhi uu soo celiyo markuu ka dhamaystay uu welibana qoriduun maahae kuna saxdo muqaabaladii taamkayd uu kulaba yimaado bal taasi waa suuro waana suurada aada u dee waa suura un horta tan iyadu waa mid aw amase yaatiyahu uu laba yimaado suuro labaad addaalibu daalibkii bikitaabin kitaab sheekha uula yimaado kitaabkaasoo min samaaci waxyaalihii sheekhu maqlay ee riwaayadiisii ahayd kaba mid ah oo bal markaasna fa yata'ammalahu uu sheekhu u fiirsado bal axaadiistiisii in wax tagyiiri ku yimi wax isbedela wax siyaadiya inay meesha jiraan umuuraha uu aada isagaba hubsado bal marka marka uu garto inay axaadiistiisii tahay intuu kitaabkii ninkii ilaaha uu kuba celiyo uma yaquula uu yidhaaho irwi wari canii aniga haadaa kitaabkan iga wari waa axaadiisaydiiya iga wari bal labadaas suuraba haddaba riwaayada wax lagu wariyaa labadaas suuraba waa riwaaya saxiixa awjuhdii taxamulkeedee markaa saxiixa aydna ka mid weeye suuroodii aynu soo marray ijaazada ahayd ee ay mujarada canilmunaawalana tan baa ka mudan oo ka horeysa marka ijaazo guud ahaan wax laysu ijaaseeyana suurooyinkeeda iyo qeybaheeda nooca ugu mudan ama ugu sarreeyo weeye noocani horta wa yusamaa haadaa kaa waxaa lagu magacaabaana kan weeye dambe carba almunaawalati waxaa weeye macnuhu intan dambe ugaba jeedaa waxa in qeybtan dambe ah daalibku kitaabka intuu la yimaado sheekhi uu bandhigayo tusayo sheekhana waa samaaciisi sheekhu markuu gartona wixiina uu fiirsado uu hubsadona uu dib ugu soo celinayo u ijaasaynayo waxa la yidhaha waa qeybtan dambe cardi baa la yidhaha marka waxaanaynu soo marray halkii qiraa'adii marka sheekhu uu aanu isagu aqri ahaynee lagu dul aqriayo taasna waxay ku magacaabi jireen culimmadu ama ay ku magacaabaan cardi baa la yidhaah haddaba labadoodii si ay u kala baydhaan ayay kaa horena waxay dhahaan card alqiraa'a oo qiraa'adiisii buu u bandhigayaaba taas tan dambena maxay idhaahneen imika hayno ee kitaab ah sheekhii la tusayo loo bandhigayo markuu dee wixii uu hubsadana uu ruuxii uu ijaasaynayena cardal munaawala la yidhaaho waxaa munaawalada loo raaciyey cardigii qiraa'adeynu soo maray si ay uga markaa dee ay u kala dabaydhaan oo kaa horena cardal qiraa'a la yidhaaho waa qiraa'a cala sheekhdii kan munaawalada noocan dambena ah ama suuradan dambe ana cardal munaawala la yidhaaha inta booyada jumladan dambe inoogu sheegay bal haddaba kol haddii ay tahay imika sani weji taxamul oo saxiixa bal ijaazadii kaleynu kalaamkeeda soo marrayna ay kaba horeyso ama ijaasaadka qaybaheedii ta ugu mudan ay tahay ijaazadii iyadaa waa martabadii saddexaad bay markaa geli ijaasadana qeyb ka mid ay tahay waayo ijaasada waxay u horeysiiyeen iyada suuradan iyo suurooyin kaleba way shamlinaysaaynu shalay soo aragnay labadii horeynu soo marnay markaa qiraa'adii iyo samaacii rutbadeedu marka labadaa loo eego martabada tani ijaasadii kale way ka horeysaaye martabadeedu maxay noqonaysaa tii buu inoo sheegayaa wuxuu yihi waqad qaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi ina haadaa kani ismaacun waa maqashiin uun si wax samaaca sheekhii lagaba maqlay weeye cinda kathiirin in badan oo min almutaqadimiina dee barhkoodna halkan samaac bay kaba cabiraan oo waana sidii daahirkahayd oo kani waa samaacun in badan oo raggii hore kaba mid ah waxakaw waxaanay ka soo naqliyeen can maaliki nafsi imaam maalik iyo wazuhriyi wa rabiicata wa yaxya bni saciidin alansaariyi oo min ahli lmadiinati intuba reer madiine ahaa wa mujaahidin wa abi zubayr maxamed ibnu muslim baa la yidhaaye wa sufyaan ibnu cuyeynata oo min almakiyiina reer maka kaba mid ah wa calqamata wa ibraahiima washacbiyi oo min ahlilkuufati reer kuufa iyaguna kaba mid aha wa qataata wa abilcaaliyati wa abilmutawakili naajiyi oo min albasrati qataada iyo abilcaaliya ninkaa la odhanayay oo waxa weeyaan kolley abilcaaliyati riyaaxina nin nufeec la yidhaah baa jira laakiin ninka dambeeyey in yar weeyaan abilcaaliyati albaraa la yidhaahda iyo abilmutawakil innaaji oo min albasrati iyaguna reer basre kaba mid a wabni wahbin wabni alqaasimi wa ashaba ina wahab iyo ibn alqaasim iyo ashab oo asxaabtii maalig bay wada ahaayeen oo min ahli misra reer misre kaba mid a iyo wakayrihim kayrkood oo min ahli shaami waalciraaqi reer shaam iyo reer ciraaqba kaba mid a wanaqalow waxaanu kaba soo naqliyay xaakim can jamaacatin jamaaca min mashaayikha mashaayikdiisii kaba mid ahayd muxuu bal halkan intan fiqradana inoogu sheegayaa munaawaladan kitaabkii mucayanka yahay ee kitaab mucayana laysu dhiibaye weliba waqti laysa sii daalibkii la siin